bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsane f m kusoo dhowaada warka subax qodobada saakaan idii haynana waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo al-shabaab oo ka socda deegaanka yasoomon ee gobolka hiiraan madaxweynaha soomaaliya oo jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay ka qaatay shahaadada sare ee b h d-da faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa sarkaal ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay deegaanka jicibow ee gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada markah ee gobolka shabeellaha hoose wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulan la qaatay madaxda hay-adda caafimaadka adduunka ma ogtahay in soomaaliya ay leedahay urur u dooda haweenka uu ku dhacay qoysburburka iyo madaxweynaha maraykanka jo baiden oo dib u qiimayn ku samayn doona xiriirka uu dalkiisa la leeyahay sacuudi carabiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax arbacada taariikhdu waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen dulmarka warkeena subax markaana u diyaar garooba iyagii oo dhammaystiran aynu ku bilaawnaya dagaal xoogan ayaa waxa uu dagaal xoogan oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo al-shabaab u dhexeeya ayaa waxa uu ka socdaa deegaanka hayasooman ee gobolka hiiraan dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka xooga dalka iyo ciidanka macawisleyda oo isku dhinac ah iyo dagalameesha al-shabaab ayaa ka socda qeybo ka mid ah gobolka hiiraan sida ay ku waramayaan wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi naga soo gaaraya dagaalka ayaa ka socda deegaanka iyo sooman waxaana la sheegayaa in uu yahay dagaal aad u culus hubka noocyadiisa kala duwanah la isku adeegsanayo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la sheegay in aruurnimadii hore ee saaka ay weerar xoogan ay ku qaadeen deegaanka iyo sooman waxaana sidoo kale dagaalo culus ay ka dhaceen degmo ama deegaano kale oo ku dhow isla deegaanka hata lagu dagaalamayo ee yasooman ee ka tirsan gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare xoogan oo soo galgaaray labada dhinac waxaana adag in la ogaado khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi maadaama weli dagaalku uu socdo deegaanka yasooman waxa uu ka mid yahay deegaanadii dhowaan dib ay ula wareegeen ciidanka macmuusleyda oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka soomaaliya abihii kusoo kordha dagaalkaasina dib ayaa dhegeystayaal kala soco doontaan dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay ka qaatay shahaadada sare ee b h d da sida warbixintan uu ku eegayo wariyeyna cabdiwaxiid cabdulaahi daahir madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay ka qaatay shahaadada sare ee b h d madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo qaatay shahaadada sare ee culuumta nabadda maamulka iyo horumarka ayaa tilmaamay dadaalka dowladdu ku bixinayso hirgelinta waxbarasho taya leh iyo fududeynta adeegyada la xiriira waxbarashada asaasiga madaxweynaha ayaa xusay go-aanka dowladdu ee ku aadan in ardayda soomaaliyeed ee ka qalinjabisay dugsiyada sare ee dalka laga dhaafo lacagta qaadashada shahaadada iyadoo miisaaniyadda dowladda laga maalgelinayo xaqiijinta xuquuqda asaasiga ee ay xaqa u leeyihiin ubadka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u mahad celiyey maamulka iyo macalimiinta jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay ayaa ku bogaadiyey jaamacadaha gudaha dalka kobaca ay sameeyeen waxa uuna kula dardaarmay inay waxbarashada heerka sare ay la kaashadaan dhigooda kaga horeeya caalamka cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan
waa mahadsan yahay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir dhinaca kalena faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa sarkaal ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay deegaanka jicibow ee ka tirsan gobolka hiiraan sida faahfaahinta warkan uu ku dheereynayo horyaheyna cabdinaasir deefow wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas weli uu ka socdo dagaalada markaas u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka ah oo kaashanaya kuwa ah deegaankii macuusadeeda u yaqaano iyadoona ah dowladda federaalka ee faahfaahin ka bixisay weerar markaasi lagu dilay sarkaal ka tirsanaa al-shabaab warbaahinta dowladda ayaa markaasi sheegtay in la dilay sarkaal hogaaminayay ciidanka al-shabaab ee ka dagaalamayay deegaanka jicbo waxaana la dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ah oo markaasi labaatan meeyl lagu sheegaya sarkaal kala dilay dowladda magaciisa waxay ku sheegtay rakiib maxamed xasan waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa hogaamiyihii al-shabaab ee gobolka hiiraan sida ay baahisay warbaahinta dowladda hogaamiyihii al-shabaab ee gobolka hiiraan rakiib maxamed xasan iyo labaatan kale oo al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ciidamada xoogga dalka ay ka fuliyeen deegaanka jicigo ciidamada ayaana labadii maalmood ee ugu dambeeyey howlgallo ka waday deegaankaas ayaa lagu yiri warka kasoo baxay dowladda al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ayaana ku dagaalamayay deegaanka jicibow oo qiyaastii soddon kilomitir u jira dhanka iyo magaalada buloburte waxaana markaa wuxuuna dhacaa inta udhexeysa buloburte iyo beledweyne halkaasuu muhiim u ah al-shabaab ah ciidamada dowladda iyo al-shabaab ayaa markaasi dagaaladii ugu dambeeyey halkaas ku dhex marayay iyadoona khasaaraha ka dhashay dagaaladaas ay ahaayeen kuwa markaasi aada u culus oo dhinacyadu hubkan cuyuusa kala duwan ay isku adeegsanayeen
mahadsanid cabdinaasir markaana guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada markaa ee gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu nagu soo diray wariyaheena ibraahim mayow
wafdigan uu hogaaminayey guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayna qayb ka ahaayeen duqa cusub ee magaalada marka cusmaan muuse maxamed iyo xildhibaan xuseen ali xaaji ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada marka oo xarun u ah gobolkan shabeellada hoose sidoo kalena ah caasimadda ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa safaf dhaardheer u galay soo dhoweynta guddoomiyaha gobolka iyo maayarka magaalada marka ugu horreyn waxaa wafdigan magaalada marka ku soo dhoweeyey warbaahintana la hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka magaalada marka sidoo kalena ah kusimaha duqa magaalada marka waxaan rabaa guddoomiya soo dhawaab adigoo mahadsan guddoomiya gobolka asna soo dhawaab adigoo mahadsan xildhibaankeena sidaasoo kale mas-uuliyiinta maamulka degmada igana sidaasoo kale odayaasheenna ururka habeenka iyo dhallinyarada dhammaan inta kasoo qayb gashay soo dhoweyntan aadaad u mahadsan tihiin sidoo kale guddoomiyaha cusub ee maamulka magaalada marka ahna duqa magaalada cusmaan muuse maxamed ayaa dhankiisa sheegay in laga shaqayn doono horumarka magaaladan waxaan u maleynaha dad isku cusub inaan ahayn dad in badan hore oo soo shaqeyn inaad tihiin waxaan rabaa se hor u soo shaqeyna ka daran inaan wada shaqeynaan jecelahay maanta soo dhoweyn waaye waan isku dambeynaa waa idin joogaa waxaan jeclaan lahaa aan idin sheegaa maamulkeyga ina qof lagu dhibaatoo doon intaan noolahay hadduu ilaah yidhaah awoodaan leeyahay ina qof lagu dhibaatoo doon
xildhibaan xuseen cali xaaji oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa dhankiisa ka mahad celiyey soo dhoweynta maanta loogu sameeyey magaalada marka cismaan muuse waxaa lagu doortirin aqoon-yahan inuu yahay taliyaha ciidamada afar iyo tobanka oktoobar oo degmada inuu ka soo shaqeeyey nin sarkaala inuu yahay degmada inuu macnaa iisheeg ku dhashay wax ku soo bartay intaasaa oo dadkiisa iyo deegaankiisuna uu ka naxaya horta lagu doortay aadda aadaa idinkaga mahad celinaa inaad garab uu noqonaysiin waa dareemayaa inaad garab siinaysiin waa dareemaya hadalkuu dhehne waxaan rabaa inaan ku soo celiyey ismaan muuse ee guddoomiyaha wuxuu dhahay inta ani maamulkayga uu joogo qof lagu dhibaataynayo ma laha warkaas war aad u fiican waa arrintii wallahi ana waa igalay gudoomiye waa kaaga mahad celinaa warkaas annagan garabkaagaan nahay shacabkaagan garabkaaga waaye mar walba hal cadowaa leenaa annaga cadowga cadowgaas inaan iska ilaalinaa nagala rabaa bis cadowgii walaalkeenna saaxiibkeenna guddoomiyeheena dili al-shabaab waaye inaan iska dhicinaa nagala rabaa bis ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in maamulka gobolka shabeellada hoose iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka go'an tahay in ay sii wadaan howlaha horumarinta ah ee ka socda magaalada marka shacabka magaaladana ka dalbaday in ay la shaqeeyaan maayarka cusub ee magaaladooda
inay rumoowaan waxaan keennay guddoomiye cusub oo aan isleenahay insha allahu tacaala haddii idinkaoo dhan aad garab u noqotaan degmadan meesha hadda ay joogtuu ka sii wadi doonaa meel ka fiicanna wuu gaarsiin doonaa haddii alla idmo horeyna waa loo soo tijaabiyey oo shaqo fiican ayuu ka soo qabtay dhinaca amniga waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si guud ahaana shacabka reer marka dhib kastoo la gaarsiiya siday uga falceliyeen midnimo ayay uga falceliyeen amnigii ayay sii xaqiijiyeen maamulka kumeelgaarka ahaa ee guddoomiyaha ee hormuudku ka ahaa maxamed sheekh taliyaha iyo ciidamadiisa qaybaha kala duwan howlgalladii laga fuliyey marka ayaan ka mahad celinaynaa oo amniga lagu xaqiijinaya ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan magaalo xeebeedka marka
uu mahadsan yahay ibraahim mayow dhinaca kalena wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaaday madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor cali xaaji iyo doctor tedros madaxa world health organisation ayaa ka wada hadlay arrimaha caafimaadka soomaaliya iyo doorka w h o kaga aadan horumarinta caafimaadka soomaaliya kulanka ayaa diiradda lagu saaray xaaladaha ka jira soomaaliya iyadoo xilligan dalkeena ay ka jirto abaartii ugu darneed ee soo marta soomaaliya tan iyo sanadkii laba kun kooiyo tobankii taasoo sababtay inay galaan xaalad bini'aadinimo iyo mid caafimaad ku dhowaad toddoba milyan oo ay soo food saartay macluul ururka caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay gacan weyn ka geysteen qaybinta iyo horumarinta xirmada aasaasiga ah ee adeegyada caafimaadka oo ah qayb dhismeedkeena heerka qaran ee habeenta maareynta iyo bixinta adeegga caafimaadka asaasiga ee dalka wasiirka iyo madaxa w h o ayaa isla kartay muhiimadda ay leedahay iskaashiga iyo wadashaqeynta ka dhexeysa wasaaradda caafimaadka iyo w h o waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray kulanka horumarinta iyo daboolista caafimaadka caalamiga ah iyadoo la xoojinayo bixinta adeegyada daryeelka caafimaadka ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa bogaadiyey kulanka w h o kaalinka ay w h o ka qaadato horumarinta caafimaadka soomaaliya dhinaca kalena ah ma ogtahay in soomaaliya ay leedahay urur u dooda haweenka uu ku dhacay qoys burburka oo bixintan waxaa diyaarisay soona jeedinaysaa shukri maxamed cabdi
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka lisan urur saddex iyo toban jirsiday kaasoo ay ku midoobeen haweenka garoobada ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hadafka loo sameeyey ayaa ah caawinta haweenka uu kasoo burburay guurka najma macali maxamed waa guddoomiyaha ururka haweenka garoobada oo ay ku midaysan yihiin in ka badan sagaal boqol oo haween ah waxayna ka hadlaysaa waxyaabaha ay u qabtaan haweenka ku jira ururka kuwaasoo qaarkood haysta aruur agoon ah tanglahafuri marki markaasyti furinsha cusubiyi hobyaninkoyti wala iska dayaana idii antiunika nagna wacigelin ansuubina kawsalin baran ansuubina idii ka nagaana dhowr qof asaasooalni idiika nagni hobi atana toolo ku dhimaday waa hadhawaayana caawimaad aan suubiyaan oo la isku aruuriyaan meele in furaana sidii awlaadii aan korsado faday niijabkii kadhii jeehanku baha fadiyaa ka caawiyaan dad has aragay hobyo ninkoeno na eran tabartunga nahayta waana isfadaha ina isguursano fadaana taasaytii caawiyaan sidii gurin dhisada fadan oog nagaada fadan kacaawiyaana wali kalo kacaawiyaana antiuna la talingan suubina sidii gurisho madokal ankadugna
duruufaha guud ee dalka ka jira ka soko waxaa jira culeysyo iyo qabdo u gaar ah dumarka kelinimada ku koriya caruurta sida ay sheegtay xaawaadan maxamed oo ah hooyo xoogeed ku korisa shan caruur ah shaqada ururka keliya ma aha taakuleynta iyo iskaashiga dhexmara haweenka uu kasoo burburay guryaha hase yeeshee waxaa jira wacyigelin iyo la talin loo sameeyo haweenka si loo baajo burburka qoyska ku yimaada sacdi diino xasan ayaa kamid ah haweenkaas cudurka garoobada ku tirsanay haddana kubahay guursada idee rooga ciyaalkuma haysada reerkay dhagadaa ciyaalka awshole hatana angnagada marka mara is afaamaa dhii hatana antuunan iskanagan mebo ururka iyo wada heshiisnin sameeyey saasaaska kanagan walaadediyo marka laga yimaado haweenkii aan la kulanay sheekh ibraahim sheekh cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaan su-aalnay waxay dhaqanka iyo diinteena islaamka ay kaga dhigan tahay haween aan nasiib u yeelan maamulka qoyskooda ay samaystaan urur ilaahay maylaya walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati luulaa balaan maybua hobinbelin iska koyta maybua ha shareecada ma qabto tan kale maybua ini onaytoyaw gabarta idiyaka dhoosanaad haddii la qaba iyo haddii lan qabneba iyo gabarata ama garoobeta ini idiyaka dhoosanaad haddii maybua meelnaniska koyo sa oo maybua ha badanaaba mayd dad gabro la qaba ka dhiirigeliyaayana ini maybua nibal ha ifurayha waybua harta mal waaya anta maywaainimayukuyabe idooyi dhisanaay ini saas ka duman saas daraadiye ana fikirkayka darada maybuaha ini maybua gabarto iyo maybuaha hoba laha furo ini idiyo roogd saasa ka dhoorsanta ururkan ayaa ka mid ah ururada ka dhisay magaalada baydhabo ee ka shaqeeya arrimaha haweenka waxaana ku midoobay haween uu kasoo burburay qoyskooda kuwaas oo u baahan garb istaaga shukri maxamed cabdi bilan media magaalada baydhabo
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha mareykanka ayaa dib u qiimeen ku sameyn doonaa xiriirka uu dalkiisa la leeyahay sacuudi carabiya madaxweynaha dalka mareykanka jo biden ayaa dib u qiimiin ku sameyn doona xiriirka uu dalkiisa la leeyahay sacuudi carabiya kadib markii uu ururka opec balas shaaciyey toddobaadkii hore inuu dhimayo soo saaridda shidaalka john kirby oo u hadlay golaha amniga qaranka mareykanka ayaa sheegay in go-aankaas uu gaaray ururka ay ku midaysan yihiin dalalka soo saara shidaalka uu horseeday tallaabada uu qaadayo dalkiisa madaxweyne biden waxa uu si cad u sheegay inuu doonayo in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka aanu la leenahay sacuudiga carabiga ama sacuudiga gaar ahaan marka la eego go-aanka opec balas ayuu kirby ku yiri waraysi uu siiyey c n n mareykanka ayaa u arka go-aankaasi lagu dhimayo soo saaridda shidaalka mid dan u ah ruushka oo shidaalkiisa laga xanibay qaybo ka mid ah caalam cunaqabateynta saaran dalkaasi awgeed kirby ayaa intaa raaciyey in madaxweyne jo biden uu kala shaqayn doono kongareeska dalkiisa sidii wax looga bedeli lahaa heshiisyada uu watankaasi haatan la leeyahay boqortooyada sacuudi carabiya ma ahan arin ee ku kooban dagaalka ukraine ee waxa ay sidoo kale taabanaysaa ee danaha amni ee mareykanka ayuu hadalkiisa sii raaciyey go-aanka opec balas ayaa sare ukac ama sare ukac ku keeni karaa qiimaha shidaalka ee gudaha mareykanka iyadoo dalkaas ay doorashada xilliga dhexe ka dhici doonto bisha nofembar guud ahaan dhegeystayaal warkiisu waxa aad saaki kala socoteen raadiya dalsan muqdisho wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha tale lhel